waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgalay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashani waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal haboon dhegeysta kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxay idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa haddaad labaatan afartan saaxiib aad leedahay toban ka mid a ay shaqayso hayado kala duwan ay ka shaqeeyaan inaad xiriir dhow aad la leedahay ama network xoog badan oo ay kuu suurta gelinayaan fursad kasta oo soo baxda iyo shaqada ugu horraysa inay kula soo wadaagaan waa hababka ugu fudud oo ay qalinjabiyaasha jaamacadaha ku heli karaan fursado shaqo aniga turkiga waxaan aaday sanadii laba kun iyo sideed iyo tobanka bishii sagaalaad kow iyo labaatankeeda soomaali ka tagay waxaan ku baxay markii aa helay waxbarasho scholarship aa ka helay wadanka turkiga sidee bashiir axmed ugu suura gashay in deeq waxbarasho oo bilaasha uu ka helo dalka turkiga qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag marka aad ka qalin bedelato jaamacadda waxaa ku bilaabanaya safar shaqo raadinah taas oo aad kala kulmi karto caqabado badan oo ka hor joogsanaya helidda shaqo maadaama tirada shaqa doonayaasha iyo fursadaha shaqo ee suuqa yaalla ay aada u kala badan yihiin waxaa hela fursadahaas in kooban oo qaarkood uu saacido nasiibka inkastoo ay habboon tahay in ruux kasta uusan ku riyoon ka shaqaynta xafiis balse uu isagu bilaabo mashruuc shaqo uu u madax bannaan yahay taas oo ka dabooli doonta maaraynta nololmaalmeedkiisa kana fursad fiican marka loo eego inaad shaqaale noqoto haddaba si aan u bidhaaminno hababka ugu fudud oo ay qalinjabiyaasha jaamacadaha ku heli karaan fursado shaqo tabaha iyo xeeladaha shaqo raadinta iyo macluumaad kale oo la xiriira waxaan ka waraystay maxamed faarax raage oo tababaro caynkan oo kala asiiyey arday badan sidoo kalena ah agaasimaha maamulka qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho ugu horeyna waxaan weydiiyey waqtiga ay habboon tahay in ardaygu fadhigu ka kaco oo uu shaqo raadin bilaabo aad iyo aad ay umahadsan tihiin marka ugu horeyso oo ardaygu inuu shaqo raadiyo ay tahay waa inta uu daraasada wado oo jaamacaddii dhiganayo ayaa waxaa la rabaa fildiga ku dhex jiray iyo shaqadii iyo waxa uu baranayo wax la xiriiro inuu qofku ka shaqeeyo si marka uu jaamacaddii dhammaynayaba asigoo aqoontii iyo khibradii leh oo u dhammeeyo taa waxay u fududayn doontaa inuu shaqo si fudud ku helo ardayda inta ugu badan caqabadaha ka hor yimaada waxaa ka mid ah inaysan khibrad lahayn khibrad la-aantaas waxay keenaysaa in albaabo badan ay ka xirmaan oo ay shaqo la-aan ay noqdaan in shaqooyin badan ay raadsadeen ay waayaan sidaas darteed si taas looga gudbo ardayda waktiga inay shaqo raadiyaan ay tahay waa inta aysan jaamacadda ay dhiganayaan inay shaqo raadiyaan inay dareemaan in waxyaabaha ka dhiman si loo dhamaystiro hadday xirfad tahay hadday waayo aragnimo tahay hadday marka inay halkaa kusoo tababartaan oo marka ay qalin jibinayaanba khibradii iyo aqoontii ay isku leeyihiin taas waa tan ugu muhiimsan ma isleedahay waxaa habboon inaanan laysku xirin ama lagu shaqo la-aan xafiis in laga shaqeeyo balse ay wanaagsanaan lahayd in qofku isagu uu abuurto shaqo u gaar ah ha waa sax waa arrin aada u fiican waayo waa su-aal muhiim waayo qofku markuu jaamacadaha kasoo qalin jibiyaan waxaa shaqala-aanta qeybta ugu weyn ka qaata waxaa ka mid ah in qof kasta oo jaamacad kasoo qalin jibiyo ou rabo inuu hore xafiis ka fariisto taas ayaa marka waxay keenaysaa in fursadihii shaqada oo yaraa in number badan oo ardaydii jaamacadaha kasoo qalin jibiyay ay shaqala-aan noqdaan marka taas bedelkeeda in intuusan shaqo raadinin fursada koowaad iyo tillaabada ugu horeysa oo qofkani qaadayo uu ka dhigo siduu asaga shaqo u abuuran lahaa haddii uu shaqo abuurkii ay u suurtageli weyso optionka ku xiga ama tillaabada ku xigta uu qofkani qaadi lahaa inay noqoto inuu shaqo raadiyo shaqadaa marka uu raadinayana uusan ku xirin inuusan xafiis fadhiisto ee meel kasta oo suurtagal ah uu qofkani ka shaqayn karo oo khibradiisii iyo waayo aragnimadiisi uu ku kordhin karo ee ummaddana wax uga faa'iideyn karo xataa hadduusan lacag ku qaadanaynin inuu meeshaa ka bilaabo noloshu waa jaranjaro waayo meel hoosaa laga bilaabaa meesha ugu sarraysa aad higsanaysidna waad gaari doontaa laakiin halka ugu dambaysa inaad ka bilaawdo hadday mar walba kugu xiran tahay taasi waxay keeni kartaa in aadan shaqo dhaqsi ku helin in dadka kaa dambeeyana aad niyojab iyo dadkii wax kugu soo bixiyey qarashkii waalidiintiina inaad yani maxaa la yidhahda niyajab aad maxaa la yidhahda ay arrintaas ku keento marka waa muhiim in kow shaqo la abuurto haddii la waayo oo shaqo la raadinayana inaanan laisku meesha ugu sarraysa inaad ka bilowdo ee meelaha hoose mararka qaarkood laga bilaabi waxaad tilmaamtay in arday badan ay sanad kasta soo qalinjibiyaan fursadaha suuqa shaqadana ay yihiin kuwa xadidan marka taasi maxaa loo sababeyn karaa waa sax ardayda sanad kasta jaamacadaha kala duwan gudaadka kasoo qalin jibiya ee shaqo raadinaya nambarkooda aad ayuu u fara badan yahay fursadaha shaqo ee ay heli karaan sidoo kale waa xadidan yahay waa sidaa u sheegta waa sax laakiin asbaabta meelo kala duwan ayay ka imaan karaan iyo waxyaabaha sababtaas ay ka imaan karto oo fursadaha ay u yar yihiin wax waxay u laabanayaan maxaa la yidhahdaa wadciga guud iyo siyaasadda dalka iyo deganaanshaha iyo amniga iyo dhaqaalaha ayay u laabanaysaa oo haddii dadka dhaqaalaha haysta ee wadanka aysan kalsooni ku qabin ay biisnisyo waaweyn iyo shirkado ku abuurtaan waxaa yaraanaysa fursadaha imaan kara ayaa yaraanaya haddii dadkii wadanka u dhashay aysan ku kalsooneyn ama kalsooni aysan ku qabin in wadankooda ay maal gashtaan oo fursado shaqay abuuraan dadka ajaanibta ahaa ee wadanka maal gashan lahayn ayadana taas way sii yaraynaysaa taas marka waxay u laabanaysaa siyaasadda iyo amniga iyo maxaa la yidhahda ayay u laabanaysaa mid midda labaad waxay usoo laabanaysaa ardayda dhankooda oo ah in ardaydii jaamacadaha kasoo qalin jibiyey dhammaantood ay raadinayaan inay shaqaalo noqdaan taasna waxay culays xoog badan kusii noqonaysaa in fursadihii shaqa abuurka uu yaraado hal waxyaabaha fiicnaan lahay waxaa ka mid a in boqolkiiba labaatan ka mid a ama boqolkiiba soddon ama boqolkiiba konton ka mid a ama sida ugu fiicanba boqolkiiba boqol ay ku fikiri lahaayeen inay ayaga shaqo abuurtaan haddii boqolkiiba labaatan ardayda soo qalin jibisa ee shaqo abuur ka fikiraan shaqo abuuraan kow ayaga shaqay abuur iyo heleen oo culayskii dadka shaqa la-aan tahay way yareeyeen oo qeyb ayay xaliyeen labo shaqooyinkay abuureen dad kale ayaa ka faa'iidaysanaya oo ay shaqo abuur u sameeyeen marka labadaas dhinac oo ardaydii in markay shaqada kasoo baxaan oo jaamacadaha afan inay jaamacadaha markay kasoo qalin jibiyaan inay dhammaantood shaqo raadiyaan ayay qayb waxay ka noqonaysaa in shaqadii la helayay iyo fursadihii ay yaraadaan dhanka kalena waxay u laabanaysaa qaybtii hadda aan sheegnay sidee muhiim ugu tahay ardayga inuu barto xirfado halkii keliya uu ku ekaan lahaa heerarka waxbarasho ee uu markaa xoogga saaro waa su-aal aada u fiican waaye ardayda markay sanadka koowaad ay yihiin talooyinka la siiya ayay kamid tahay takhasuska uu baranayo waxaa jira xirfado ku hareereysan ayaa jira oo muhiim ah oo hadhow kale ka caawinayo inuu shaqo abuurto iyo inuu shaqo helo labadaba marka waxna waa wax la xiriira takhasuskiisa oo tusaalehaan qofka markuu accounting baranayo oo kale markuu medicine baranayo oo kale markuu engineering baranayo oo kale waxaa jira systemyo iyo software lagu shaqeeyo oo hadhow kale markuu shaqadii tago ooma goobtii shaqa uu tago ay muhiim tahay inuu xirfadahaas yaqaano waxaa dhici karta in jaamacadaha ay dhigtaan lagu baro waxaa dhici karta inuu asaga raadsado taa waa xirfad la xiriirta shaqadii iyo waxa uu baranaya la xiriirta waaye taas marka waa muhiim in xoogga la saaro aqoontii inay xoogga saartay waxbarashadii xirfadihii ku hareereysnaay ee hadhow kale ku caawin lahaane inaad xoogga saarto qof tusaale ahaan baranaya maxaa la yidhahdaa accounting baranaya oo kale qofka baranayo finance and banking oo baranaya oo kale laakiin aan computer skills aan lahayn oo aanan ku fiicnayn hadhow kaleetana meelaha u ku shaqayn lahaa iyo wixii u fududayn lahaa ay combyuter yihiin waa dareemi kartaa culayskii hadhow kale ku yeelanayso taas marka waa arrin muhiima oo in la xoojiyo waxa saameynta kugu yeelan doona hadhow kale markaas ama shaqo abuurato ama adiga aad shaqaala noqoto oo takhasuskaadiina aad xoojiso wixii xiriir kala lahay ee xirfado ahay ee ku caawin lahaane inuu qofku raadsado markaas wuxuu muhiim yahay sanadka koowaad iyo labaadba inuu ardayda ku dhasho si ay waktigooda iyo fursadooda uga faa'iidaystaan oo jaamacadda markay dhammaynayaanba dibloomooyin iyo shahaadooyinka iyo maxaa layihahda xirfadeed kala duwan oo takhasuskooda caawinaya inay haystaan midda kale waa mid general ah oo muhiim oo qofku inuu yani ama yaqaano wax la xiriira tusaale ahaan oo kale harqaanka oo kale inuu toli karo cunto karinta oo kale qofka inuu yaqaano ilaanka oo kale maxaa layidhahdaa fursado saas oo kaleeta hadday wax koronto la xiriira ay tahay banka wax la xiriirta ay tahay waxyaabo kaloo nolosha muhiim oo ayaa jira maxaa yeele mararka qaarkood shahaadadii iyo aqoontii aa wadatay ee wax aa soo baratay mararka qaarkood meelo aysan ka shaqaynayn ayaa jiro tusaale arday jaamacada ka qalin jibiyey ayaa wataqaana wadanka duruufo adag ayaa iska jira ayaa tahriibay marka saddex arday ayay ahaayeen markay meel tageen ayaa sahaydii ka go'day taleefanay soo dirsadeen waxaa loo sheegay inaan waxba loo soo diraynin waxay isku dayeen marka inay istabaraan dad ay raadiyeen ay yaqaanaan waxay arkeen qof soomaali ah waxay u sheegeen inay arday wax soo bartay ay yihiin sahaydii ay ka go'day ay u baahan yihiin meelay ka shaqaystaan si ay sahay waxay cunaan iyo waxay ku baxaan bay u helaan su-aashii ugu horreysa oo weydiiyey wuxuu yidhi maxaa taqaanaan oo ku shaqayn kartaan waxay sheegeen takhasusudii kala duwanaa ay soo barteen wuxuu u sheegay takhasusyadaas aad soo barateen dadkii dalkan u dhashay oo bartay oo shaqa la-aan ayaa joogay oo wax kalama taqaanaan mid kamida ayaa wuxuu dhahay waxaan aqaanaa harqaan ayaan aqaanaa dabcan kiyay ku badbaadeen waxay cunaan ku heleen meelay degaan ku heleen ugu dambeynna ay ku heleen sahayda ay waddanka uga sii bixi lahaayeen oo safarkay kusii wadan lahaayeen marka waxaasoo dhan oo xirfado ah inuu isku qalabeeyo qofka intuu jaamacadda dhiganayo dugsiga sare dhiganayo aad ayay muhiim u tahay
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himilo
aabbahu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaqdo inaadanbataa
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markan bilowgii sanadkii labada kun sideed iyo tobanka ayuu baadigoobay deeqaha waxbarasho ee dowladda turkiga si sanadlaha u bixiso kuwaas oo ay ka faa'idaystaan arday heerar kala duwan isugu jira isku dubrididda dukumentiyo kala duwan ka jawaabidda qoraallo u baahan baaritaan cilmiyeed iyo tala saarasho rabbi ayaa u ahaa bashiir axmed waxaa ku abuuray rajadiisii ahayd inuu mar uun helo deeqdaasi taasi oo markii la aqbalay haddana u suura gashay inuu kasoo gudbo waraysiga sidaasina uu ku helay deeq waxbarasho ee darajada heerka labaad ee jaamacadda isaga oo ku sugan dalka turkiga ayaan la xiriiray bashiir axmed macow waxaan kala sheekaystay siday ugu suura gashay iyo fursadaha ay habboon tahay inay ka faa'iidaystaan ardada soomaaliyeed aniga turkiga waxaan aaday sanadii laba kun iyo sideed iyo tobanka bishii sagaalaad koo iyo labaatankeeda soomaali ka tagay waxaan ku baxay markii aa helay waxbarasho scholarship aa ka helay wadanka turkiga gaar ahaan scholarshipka loo yaqaano turkish scholarships ama turkiga loo yaqaano turkiga brusilari maxaan yiraahdaa kaas oo sanad kasta yani dowladda turkiga bixiso gaar ahaan ururka loo yaqaano maxaan la uqaabilsan dadka dibadda ku nool ee turkida u qaabilsan bashiiro waa tii xarunta waxbarasho ee aad dhigato maxaadse ka barataa ani hadda waxaa wax ka bartaa jaamacadda loo yaqaano ondicus mines university ama sagaal iyo tobanka may oo ku taalo magaalo loo yaqaano samsung oo ku taala gobolka cradines ama badda madow ee turkiya taas oo aan ka barto koliyadda agriculture gaar ahaan department of agriculture structures and irrigation ama waxa loo yaqaano waraabka gaar ahaan waraabka ayaa bartaa irrigation taas oo ka dhigto gaar ahaan heerka labaad waxbarashada ee master degree ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto siyaaba heese ayay iyaguna ku heleen waxbarashada turkiga way jiraan arday badanaa jiro oo wax ka dhigta jaamacadda oo soomaali ah ardayda way kala duwan yihiin qaar badan waxay sida aniga iyo lamid ah waxay ku heleen markii ay ku guuleysteen scholarshipska ay bixiso dowladda turkiga waxaa kaloo jiro qaar badan oo ka mid ah ardaydii labada kun iyo koob iyo tobanka wixii ka dambeeyey ay dowladda turkiga u qaaday inay dugsiga sare ku bartaan turkiga oo dugsiga sare markii ay qalin jibiyeen kadib jaamacadda ondux management university galay oo sidaas oo iyagana waxbarasho kaga dhigta jaamacadda gaar ahaan waxbarashada heerka koowaad ee bachelors degreega waxaa kaloo jiro arday kala duwan oo iyagana ee ka barta kuliyaha kala duwan ee jaamacadda oo iskooda iskaga bixiyaan lacagta ama waalidiintooda ay ka bixiyaan lacagta ee oona barta heerar kala duwan sida bachelors degree masters degree iyo weliba doctora b h d ardayda saddexda nooc ee waxbarashada heer heerka waxbarasho bay iskugu jiraan waxaa jira arday barata bachelors degree waxaa bar- kuwaas oo ah ardayda ugu badan waxaa kaloo jira arday badan oo dhigta kuliyadaha kala duwan ee heerka labaad waxbarashada sidoo kale waxaa jira arday badan oo diyaarisa heerka eh, saddexaad ee waxbarashada gaar ahaan ee b h d maxaa farka u dhexeeya wax ku barashada soomaaliya iyo dalka hadda aad joogto oo ka mid ah wadamada horumaray waa eh, runtii waxay- waxyaaba ay kala duwan waxaa kamid ah koley eh, eh, fursadaha ardayga uu ku heli karo yacni tashiilaadka uu u baahan yahay si uu waxbarashadiisa u horumariyo waxaa kamid ah eh, haddii aan u fiirino macalimiinta oo kale eh, macalimiinta u- macalinka ugu yar ee badanaa turkiya wax ka dhiga eh, kuliyadaha hoose ee kuli- ya, waxaa ujeedaa heerka koowaad waxbarashada waa ugu yaraan b h d ama macalin b h d haysto ardayda wax ka barata masterska iyo wax lamida baratana yani macalimiinta badanaa waa waa professor ama associate professor ama assistant professor yani macalin khibrad dheer u leh ama cilmiga wax badan kusoo jiray oo sidoo kale waxyaabaha ay kaga jaalinska badan yihiin soomaaliya waxaa kamid ah kuliyadaha sayniska ah badanaa waxay helaan eh, wax hand hand to hand ah yani wax gacanta howl gacanta laga qabanayo oo kuliyad kasta kuliyad xitaa maahan department kasta wuxuu leeyahay em, laboratories u gaar ah oo wixii yani loogu sheegayo si theory ah oo gacanta ka qaban karo taasoo arday u fududeynayso in uu wixii asaga gacantiisa ku sameeyo oo yani si dhow u baran karo Eh, waxaa kaloo jiri kara eh, eh, maxaa la yidhaahdaa in uu ardayga heli karo eh, library ama eh, maxaa la yidhaahdaa uu ka ka- ku baran karo oo yaalan kumanaan kun oo buug uu- oo u heli karo maxaa la yidhahdaa internet free ah aad yani u fudud kaas oo even uu access gareyn karo ama uu la socon karo eh, waxyaabo badan oo laga yaabo markii aad soomaali joogto inuusan aadan isticmaali karin oo soomaali aysan u furnayn ama ay lacag tahay oo jaamacadahan ay ayaga eh, lacagtii cover gareeyeen oo ardayda si ay ugu access gareyn karaan ugu u isticmaali karaan Em, waliba soomaaliya waxay kaga duwan tahay tashiilaadka ardayga inta uu yani fursad u helayo in ardayga uu isaga waxbarashadiisa sare u qaado Eh, waxyaabo badan oo kalena way kala duwan yihiin dabcan ma rajaynaysaa tacliinta aad kusoo baratay turkeyga inaad dalka dib ugu soo laabato aad uga faa'iidayso bulshadaada kuley aniga iyo dadkii meeshaan waxbarashadana siiyeyba yani ujeedada ugu weyn ay lahaayeen waxay ahayd in eh, markii aan wax soo baran kadib kole waxa aan soo baranay aan dalkeena u- horumarkiisa aan kaga qayb qaadano Eh, aniga si gaarana yani muhiimadeeda koowaad waaba taas oo ah in eh, koley wadankan eh, way mahadsan yihiin waxbarasho iyo fursadda ayna siiyeen yani eh, wadankeena xaq nagu leh marka eh, wixii aan soo baranay inaan eh, sila wadankeena dib ula soo laabano oo aan kaga qayb qaadano horumarka wadankeena sidoo kale ardayda guud ahaan ee soomaaliyeed waa fikirkooda guud waa sidaas maxay tahay fariinta aad la wadaagayso ardada soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iidaystaan deeqaha waxbarasho gaar ahaan eh, dalka hadda aad joogto adiga arday soomaaliyeed eh, kolley iyo kolley eh, yani dadka sidii wax u kala rabaan way ka ka kala doonaan karaan laakiin ardayda soomaaliyeed kolley haddii ay turkiya soo aadayaan waa inay kusoo aadaan eh, ambition ah inay yani wadankodan xoogaa tayada waxbarashada dhaama ay ka ka fiican ay maxaa la yidhi wax ka baran doonaan saas awgeed ay fursadaas ay heleen markasta ay ugu faa'iideyn doo- ugu faa'iideysan doonaan yani sida ugu fiican Een, labo oo ah inay koley wadankooda uu yahay wadanka ay u laaban lahaayeen markasta oo haddii waxbarashada meeshan wadanka jaars u helaan markay waxbartaan kadib wadankooda ay u laabtaan labo ardayda waa inay eh, kusoo talagalaan in eh, uu jiri doono la- language barrier oo ah yani dhibaato dhanka luqadda ah oo maadaama meeshan af soomaali ama af ingiriis badanaa aan wax lagu baranin oo luqadda waxbarasho ee turkiga tahay inay kusoo talagalaan inay kolley maadaama wadankan ay imaadeen wadan fog ay imaadeen ay maxaa la yidhaahdaa sida ugu fiican ugu faa'iidaystaan waqtigooda oo ay maxaa la yidhaahdaa waxbarashada heerka ugu sare ka gaaraan Eh, waxaa kaloo kula talin lahaa in guud ahaan ka fikiraan maxaa la yidhaahdaa si ay waxbarasho ay su-aalen u miro dhalin lahaayeen si ay wadankooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo dhammaan eh, u anfacaan Eh, ku deeqaha waxbarashadana eh, maxaa la yidhaahdaa waxaan kula talin lahaa horta deeq waxbarasho kala duwan way jiri karaan oo midda ugu weyn hadda waxaa waay midda anaga aan jaanis ku helnay ee turkiga buslaari oo sanad kasta bisha koowaad ama bisha labaad wax lamida la furo abalagareentooda ilaa bish sideed ilaa bish sagaalaadna yani jawaabaha ugu dambeya la helo kolley waa qof kastoo ka faa'iideysan karaa laakiin waa waa waa scholarship very competitive ah yani dad badana abalay gareeyo marka qofka waxay ku xiran tahay markasta heerka dhibcaha uu haysto masala tusaale ama waxay ku xiran tahay kale yani waxyaabaha maxaa la yidhaahdaa dheeraadka u ah marka wuxuu- ardayda waxay ku fiicnaan lahay inay ku dadaalaan wax ka baxsan waxbarashada yani activities kale markasta yani saameyn ay ku leedahay oo ah qofka in uu ku guuleysto intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaadan baan lay cidladaan anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga